horta mug xildhibaanaa oo jooga dasmareed xildhibaanada gabow waa sideed iyo sagaal intooda badnayna waxay joogaan magaalada cadaadu maaragtay meeshaanayna ku shaqeynaya waana meeshii lagu aasaasay xildhibaanna waxaa lagu noqdaa in maaragtay oo qofku uu ku yimaado dariiq ilaa maaragtay muxuu ahaa dhaarta ugu dambeysa uu ka gaaro qofka waxaas marinaade waa qof shacaba marka saa ogeed aniga xilka xildhibaanadii qofka qofka qofka nasiinta qofka doorta xilka qaada laakiin qof aanay dooran qof aan anay dooran dee xiliga ma qaadi karo marka runtii halkaas arrinta joogtaa afartii mas-uul ee ugu sarreysay galmudug haddii aad tihiin madaxweynihii ku-xigeenkiisii oo adiga ah gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa dhuusmareeb ku suganba mid weliba waxa ay xildhibaanadu sheegeen inay xilkii ka qaadeen mid kastana waxa uu leeyahay xildhibaanadu xilka igama qaadi karaan yay tahay cidda xilka idinka qaadi karta
waa xildhibaanada waaye iyo markii dariiq saxa loo maro laakiin waxaad dareemaysaa in oo wax beenbeena uu wado muxuu ahaa hees madaxweynihii hore aniga hadda kusimaha madaxweynahan ahay ee galmudug runtii xaruntii galmudugna waan joognaa cadaada ah marka arrinta halkaasay maraysaa insha allah
adigu waxaad leedahay madaxweynihii hore ee galmudug inaad adiga tahay kusima madaxweyne waad sheegaysaa isaguna waxa uu leeyahay madaxweynihii galmudug baan ahay madaxweyne ku-xigeenkaygi xilka baa laga qaaday sideed isu waafajin kartaa mas-uuliyiin shacab matalaya baa tihiin galmudug leedahay dastuur iyo shuruur la raaco qofka dastuurka hogaansamana maaragtay muxuu ahaa xukumi doona insha allah waxaa la socotaa anagi iyo nimanka alsunul jimca inaan waagarow dhusmareed iyo cadaado kala deginin madaxweynihii horena isaga iyo tiim yaroo la socda u galay halkaas inteena kalena maaragtay meesheenaan joognaa insha allah adigu waxaad ku sugan tahay cadaado adiga iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ee xildhibaanada jooga dhuusmareeb ay sheegeen xilkii ka qaadeen warar soo baxaya mudane maxamed xaashi waxay sheegayaan in xildhibaanada saxda ah ee ka tirsan baarlamaanka galmudug ee ku sugan cadaado ay tiradoodu ka yar tahay shan iyo toban qof maxaa ka jira
ninkii u baa waxaa soo yimaado cadaado waxaa tiriya xildhibaanada mida kale taadi baarlamaanka u taalla aniga waxba igama quseeyaan aniga waxaan kuu sheegay afar sideed xildhibaan inay gudoomiye ku-xigeenka xil ka qaaday koowaad madaxweynahana maarata afar toddoba xildhibaan xil ka qaaday intaan ka warqabo taasna de markii baaritaan la gaariy hal istiriya la dhahay imaanaysaa waxaas koleyba ninkii run sheegaa ninkii been sheegaana waqtigaa caddayn doona waxaan kuleeyahay laakiin aniga aan kuu sheegayaa in xildhibaanada saxda galmudug iyo annaga reer galmudug aan galmudug aan joogno hadda maarata magaalada cadaado warqad aad soo saartay adigu waxaad ugu yeertay ama waad sheegtay inaad ugu wacayso wasiirada galmudug miyay ku imaadeen cadaado
ha waa yimaadeen wasiiro badan yimid waana joogaan insha allah waana shaqe waana shaqeynayna insha allah ilaa biri amsaa dambena kalfadhigaan samayn doonaa khamiislaha isbilaila
yaa ka mid ah wasiirada haatan kugula sugan cadaado ee aada shirin doonto
waxaa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha wasiirka ganacsiga wasiirka wasiirka muxuu ahaa ii sheeg arrimaha diinta wasiirka amniga waa badan yihin
waan gartay marka dhanka markaad fiiriso shacab baad matashaan galmudug oo mas-uuliyiintii ugu sarraysay baa tihiin waad la socotaan horumarada maamulada kale dalka ay samaynayaan shacabka aad matashaan in aad haatan idinku noqotaan mas-uuliyiintii maamulka oo midba midka kale uu ku eedeynaya khilaafka midba midka kale uu xilka ka qaadayo miyay sidan idinla qurxoon tahay
khilaafka qofkooda shacabku way og yihiin oo galmudug odayaal dhaqanaa sameeyey odayaashii dhaqanka iyo bulshada iyo dowladda federaalka iyo federaalka iyo waxaa dhan ba maaragtay kolleyba qeybka oo soo dhaweyn doona ayagaana kolleyba ka qaban doona bulshada maaragtay qofkii qaldan iyo qofkii wadda qaranka ku socda haddii la yidhahdo
waan gartay warqad baaodayaasha dhaqankana waxaan ugu baaqaynaa in maaragtay muxuu ahaa ay arrintan u istaagaan maadaama ayaga marka horeba galmudug dhisan ay maaragtay doorkoodan ay ka qaataan
odayaasha marka ad leeda arrinta u istaagaan maxaad ka maxaad ka filaysaa xal noocee ah su-aashaan dhamaysto maxamed xaashi su-aashaan dhameeyo su-aashaan dhameeyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo odayaasha hadda aad leedahay u istaageen xal ha raadiyeen afartii mas-uul ba xildhibaano shiray waxay sheegeen xilka ka qaadeen xalka la raadinayo muxuu noqon karaa ay kula tahay
in sharciga loo hogaansamo oo dastuurka lasoo qaato dastuurkii la sameeyey ergada ansaasay sideed boqol iyo kontonka ahayd in la ansaxay asagana lagu dhaqmo maaragtay loona hogaansamo
waan gartay warqadka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya qayb ka mid ah waxaa looga hadlay khilaafka madaxda galmudug waxaa laydinkugu yeeray dhammaantiin inaad dib usoo cusbanaysiistaan heshiiskii aad ku kala saxiixateen villa soomaaliya adigu ka maxamed xaashi ahaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug ee xildhibaanada jooga dhuusamareeb ay xilka ka qaadeen siaad u aragtaa
aniga xildhibaanada kusuureeb jooga xilliga qaadi kara maba ogi baa jira xildhibaanay doorteena ma lahaa mugsi horan kugu sheegsijaas balse Eh, sida mida kale mida kale dawladda markay dhahayso macnaha eh, heshiiska jabuuti ha lagu noqdo waa sax waay heshiiska jabuuti kow ha laga soo bilaa waxay taas waxay cadaad cadeynaya inay xildhibaano jirin moogta sababta waa toddoba bilood ka hor annaga waxaa ka qeylinayn waxay ahayd heshiiska jabuuti ha lagu shaqeeya asaa qalad laga sameynaya waa asagii asagiina waa weli waxa la isku haysto toddoba bilood ka hor ana dhuusmareeb annaga hal mar intaan tagnay aan ka tagnay sababta aan uga tagnana waxay ahayd markaan aragnay heshiiska jabuuti inaan loo hoggaansamay ilaa haddana waxaan tahay in asaga ha lagu noqdo hala saxo dawladdana hadeer waxaa kusoo dhacday dariiqeenii hadda ka horna madaxweynaha maraan la shirnay saddex tobanka julaay saasoo kale waraaqu soo saaray saxafadeed ugu sheegay in heshiiska jabuuti lagu daba shaqeynayo aan ku heshiinay markaa annaga heshiiska jabuuti haddii lagu daba shaqeynayo diyaara u nahay oo wax walba heshiiska jabuuti ku saabsan la qabanayo laakiin marnaba ma aqbalayno mana yeelayno in maaragtay waxaan sax ahayn eh, oo lagu dhaqmo haddii leedahay balse waad ogashiin soo maahan in baaqa dowladda soomaaliya kasoo baxa aad qaadataan
heshiiska jabuuti in lagu daba shaqeeyo waa ogol annaga yes waa ogol taas micnaheedu marka waxay noqonaysaa soo maahan xildhibaanada cadaado ku shiray ee sheegay inay xilalkii ka qaadeen madaxweynaha galmudug iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug in dib looga laabto maya ma noqonayso ma noqonayso xilka waa laga qaaday nimankaas waana ka tageen madaxweynuhu waa madaxweynihii hore anaa ku sima madaxweynaha guddiga doorashada waa la qabtay taa ma noqonayso marnaba ma noqonayso sheekaas waa dhamaatay laakiin heshiiska jabuuti waxaa la qabanayaa aftar doorasho aa lagu dul shaqeynaya heshiiska jabuuti marwalba wuu taagan yahay wuuna taagnaanaya inta galmudug ay kala yaa- yaa heshiinaya marka cidda dowladdu ay u yeertay ee aad hadda adigu aqbashay yay tahay cidda heshiinaysa ee heshiiska waddanka soomaaliya eersunaya galmudug eersunaya galmudug heshiinaysa annaga waa isdhisaynaa galmudug aan dhisaynaa madaxweyne doorane waa dooranaya gudoomiye ku-xigeen baarlamaan marka kadibna maaragtay eersunaya la balse heshiinaysa balse maxamed xaashe war-saxaafadeedku waxa uu qoseeya madaxdiina haatan khilaafka idinka dhexeeya heerkan uu gaaray ma quseeyo waa ma- heshiiska jabuuti madaxda galmudug ma quseeyo heshiiska jabuuti wuxuu quseeyaa galmudug iyo helsinno sidaa ola soco heshiiska jabuuti wuxuu quseeyaa galmudug iyo helsinno waxaan ku weydaay waxay tahay war-saxaafadeedku waa waxa waxa waxaa la rabo in heshiiska jabuuti fuliyaan waa galmudug helsinno galmudug marka madaxweyne magacaawa anaaba kursi maka ah madaxweyne dooran doontaa madaxweynaha markay doorato asaa heshiiskaas sidii loo fulin lahaa ka shaqeyn doona haddii intaa madaxweyne la doorada ka hor in la fuliyo ay noqotana anaa kursimaan ka shaqeynaya
waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo een, heshiiska galmudug heshiiska waxaad tidhaahday jabuuti unbuu quseeyaa war-saxaafadeedkii shalayto ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya haddii aad akhrisay waxaa qayb ka mid ah lagu yidhaahday wasaaraddu waxay sidoo kale uga baaqaysaa madaxda dowlad goboleedka galmudug inay soo afjaraan is-afgarawaaga kasoo cusboonaaday dhexdooda looguna baaqayaa inay dib ugu soo laabtaan dhaqangelinta heshiiskii lagu saxiixay taasoo micnaheedu ma ahan in fariintani ay idinku socoto mas-uuliyiintiinan haatan khilaafka idinka dhexeeya uu heerkan gaaray
saas uma fahmin ani ani waxaan u fahmay annaga dastuur waan ku kala baxaynaa iyo sharci iyo nidaam laakiin waxaan u fahmay aniga heshiiska jabuuti in lagu shaqeeyo inay ka wadaan dowladda saasaan ufahmay kolley ayadaa sharaxi doonto waxay kala u wado marka heshiiska jabuutina ani waxaan aaminsanahay inuu ka dhexeeyo ee halsuna iyo galmudug